الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد وهرين sida ku casaricadana islaamka waxaa diinta islaamka lagu soo galaa shahaadateynka oo ah ashhadu an laa ilaaha ila allaahu wa ashhadu anna muxammadan rasuuluullah taas oo caddaynaysa in ciddii aan la imaanin shahaadateynka aysan muslim ahayn sidoo kalena ciddii la timaada waxyaabaha shahaadateynka buriyana ay ka baxayso muslimnimada haddaba waxyaalaha shahaadateynka buriya kana hor imaanaya waxa ay kaysanayeen shahaadateynku culimmada muslimiintuna ay isku waafaqsan yihiin waxaa ugu horeeya in la caayo ama la aflagaadeeyo rasuulkeenni moxamed nabadgelya naxariisi korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi sheekha la yidhaahdo alimaam isxaaq ibnu rahaweyhi oo ka mid a culimmada waaweyn ee la sima imaamu shaafici iyo imaamu axmed raxmatullaahi calayhim ayaa waxa uu yidhi ajmaca almuslimuuna ana man saba allaha aw rasuulah أو دفع شيئا مما أنزل الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله waxau yidhi waxay ku ijmaaceen culimmada muslimiinta dhammaantood oo isku wada waafaqeen ciddii caysa allah subxaana wa tacaala ama rasuulkiisa caysa ama diidda shay wax ka mida waxyaabihii ilaahay soo dejiyey inuu kaafir yahay arrintan uu ku gaaloobayo haba qirta hadduu doono inuu maxay ahaaday qirsan yahay wixii ilaahay soo dejiye oo dhanba waxaa laga wariyay inuu yidhi sheekha la yidhaahdo maxamed ibnu saxnuun oo ka mid ah culimmada waaweyn khaasatan culimmada madhabka imaamu maalik ayaa wuxuu yidhi ajmaca alculamaa'u calaa ana shaatima arasuuli kaafiruun waxay culimmada isku wada waafaqsan yihiin in ninka nebiga sala allahu aleyh wasalam caayahay uu gaal kaafira yahay maxaa yeelay rasuulku waa darajadii ugu sarraysay ee diinta marka allah subxaanah wa tacaala laga yimaado ciddii asaga ku xadgudubtana waa cid aan diin dambo oo ay dhowraysahay aysan jirinin sidoo kale waxay culimmadu ku ijmaaceen in ciddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam aflagaadaysa uu xukunkeeda sharcigaah yahay in la dilo waxaa uu yidhi sheekha la yidhaahdo ibnu mudir raxmatullaahi calayhi ajmaca cawaamu ahli lcilmi calaa ana calaa man saba annabiya sala allahu calayhi wasalam alqadlu wa miman qaala dalika maalikun waleyth ibnu sacd wa axmed wa isxaaq wa madhabu shaafici raxmatullahi calayh wuxuu yidhi waxay isku waafaqeen dhammaan culimmada muslimiintu ciddii nebiga sala allahu caleyhi wasalam caysaahay xukunkiisu inuu dil yahay sidaana waxaa yidhi imaamu maalik iyo leyth ibnu sacad axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahawey waana madhabka imaamu shaafici raxmatullahi caleyh waqtigii rasuulkeenana sala allahu caleyhi wasalam way dhacday in saxaabadii ay dileen ciddii nebigeena sala allahu aleyh wasalam aflagaadaysay waxa uu wariyey imaamu nisaa'i fii sunani lkubra wuxuu ka wariyey ibnu cabaasna uu ka wariyey radia allahu tacaala canhu in nin ka mida saxaabadii ridwaanulahi calayhim oo indhooleh oo qabay islaan uu ka ilma dhashtay oo layidhahdo umulwaladaah uu ka kari waayey aflagaadaynta nebiga sala allahu caleyhi wasalam in badan uu ka reebay laakiin ay ka hari weysay habeenkii dambe marka markii ay nebiga aflagaadayntiisa ka hari weysay uu soo qaatay marka garweyn iyadoo hurdaysa marka uu caloosha ka saaray kadibna uu dhabarka uga bixiyey ilaa uu ku kala gooyey halkaana ay ku dhimatay markii waagu beryey ee meydkeedii lasoo qaadana nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi ninkii dilay bannaanka ha u soo baxo kadibna ninkii ayaa soo baxay oo waxau rasuulka ilaahayow islaantani waa ii rooneeday baarina waa ii heeday laba wiil oo waxa weye lu'lu'ataynana way ii dhashay laakiin waxa weye adaan kaa kari waayey markaan kaa kari waayey inay kaa hartana ay diiday aflagaadadaada ay ka hari weysay ayaan marka dilay ayuu yidhi nebigu wuxuuri sal allahu aleyh wasalama isagoo marka dadkii la hadlaya alaa ishhaduu anna damaha hadarun ka markhaati noqday dhiiggeedii waa hadure cadowga islaamkuna weligiis rasuulka sala allahu aleyh wasalama waa taargadsan jireen laga soo bilaabo quraysh iyo yuhuuddii xilligii nebiga sal allau aleyh wasalama joogtay maray dhahaan waa saaxir maray dhahaan waa beelaane maray dhahaan waa waalan yahay iyo wixii la mida gaalada maanta joogtahayna waxay daba socdaan uun kuwoodii hore waayo waxay og yihiin in nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam oo la caayahay ay la mid tahay in diinta islaamka la tirtiro sidaa daraaddeed ayay mar walba ugu dhiirigelinayaan kuwa khayrka daran inay rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay aflagaadeeyaan muddooyinkan dambe waxaa ku sugnaa magaalada gaalkacyo nin khayr beelay oo si qayaxan u aflagaadaynayay rasuulkeennii sala allahu caleyhi wasalam ummadda oo dhammina ay aad yo aad uga xumaadeen culimmada intoodii qiirada diineedi ku jirtayna ay xukumeen ninkaas oo aan ku ekaysan aflagaadada nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam oo keliya ee ku dhacay wixii ay yuhuudi ku dhacday isaga oo aflagaadeeyey nebiyullaahi muusa calayhi asalaam allahna subxaanah wa tacaala waxa uu naga reebay inaanu wax u dhibno nabiyullaahi muusa calayhi asalaam ilaahi subxaanah wa tacala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaaladiina aadow muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cinda allahi wajiiha ninkaas oo ay u dheeraaday aflagaadaynta nebiyada ilaahi subxaanah wa tacaala fasahaadinta uu ku hayay dadka wax magaratada ah sida dumarka iyo carruurta isagoo ugu yeerayay waddo baadil ah oo aan ahayn tii nabiyullaahi moxamed sala allahu caleyhi wasalam ilaahay subxaanah wa tacaala uu u soo dhiibay mujaahidiintu markay ninkaas xogtiisa saxda ah ay ogaadeen waxay qaateen go'aankii sharciga ahaa ee ay diinteennu nagu amartay inaan ka qaadanno dadka noocaasa waxayna geed dheer iyo mid gaabanba u fuuleen inay ninkaas ummadda ka horwareejiyaan bilaadda iyo cibaaduna ay ka raaxaystaan maadaama uu la yimid wax bashar la yimaado waxyaabihii ugu xumaa haddaba waxaa maantay oo ay taariikhdu ahayday siddeed iyo tobanka bisha saddexaad kun afar boqol iyo afartan mujaahidiinta u suurto gashay inay weerar ku qaadaan hoygii ninkaas murtadka iyo ka deganaa magaalada gaalkacyo ayna u suurto gashay inay cagta mariyaan isaga iyo ilaaladiisiiba iyagoo halkaa ku dilay isagii iyo labaatameeyo ilaaladiisii ah allah subxaanah wa tacaala ayaa mahadi u sugnaatay kadibna waxaa u soo gurmaday kuwa ay isku ahdaafta ahaayeen magac dowladnimoba dadka ha ku siraanee iyagiina halaag ayaa ka raacay ummadda muslimiinta ee soomaaliyeeday waxaa nagu ceeba in nebi moxamed sala allahu aleyh wasalama dhexdeena lagu caayo haddana cid ka dhicisan la waayo waa maxay dayuusnimada intaa la eg yaad u qiiroonaysaan haddaad nebiyullaahi moxamed u qiiroon weysaan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan walaalahana reer gaalkacyo hadda waaba dhacday ee in mar kale aysan dhicinin in rasuulka agtiinna lagu xagxagto ugu dambayn waxaan bogaadinaynaa walaalihii macrakadaas qaaday waxaana leenahay aflax alwujuuh nin nasiib leh ayaa katiibadiinna ka mid noqda waxaad shaafiseen quluubta wax ka badan milyaar iyo bar muslimiina waxaadna difaacdeen sharafkii nabigeenna sala allahu caleyhi wasalam dhiiggiinnana wuxuu ku qormay meeshii ugu qiimaha badnayd allah subxaanah wa tacaalana waxaan ka baryaynaa inuu shahaadadiinna idinka aqbalo nebigeena sala allahu aleyh wasalamna aad jannada kula rafiiqdaan ilaahayna subxaanah wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu arsaaqo inaan noqonno kuwii mar kasta u hiiliya diintiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa kuwii difaaca oo u hiiliya allah subxaanah wa tacaala inuu naga dhigo dhammaan mujaahidiintana meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay heegan u noqda cid kasta oo ku xadgudubta waxaa weeye ambiyada ilaahay subxaanah wa tacaala wa khaasatan ciddii ku xadgudubta nebigeena sala allahu aleyh wasalama inaan ka aarsanno mar kasta saan uga aarsanay kuwa maantay biidni illahi tabaaraka wa tacaala wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina muxamedin wa calaa aalihi wa saxbihi wasalam ajmaciin